habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa sabtihii afartobanka sebtembar sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban todobytobanka iyo sagaaltobanka midribaan iyo boga v o a somali com efmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabta aaniraada caawa waxaa idila socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo jacfar kuukaay
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo sheegtay in ay joojisay qorshihii imaaraadku uu uga dhisan lahaa saldhig milatari garoonka magaalada berbera garoonkii berbera ee in badan laga murmaayey ee imaaraadku dhisayeen ee la lahaa waa ciidan iyo ciidankan muxuu yaha laga qorhaa ciidankii waan ka wareejiyey waa shibil maanta wiiganna waxaa imanaya kambarigii dhisaayey eerboorka iyo taawarka ee u rogayay qalabkii diyaaraddu taadamiya wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn baan maraya horta masar baa berigii lagu soo jiray midka weyn
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka oo aanu toddobaadkan idinku wayno wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya cabdi maxamed sabriye
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada caawa
aqalka cad ayaa sabtida maanta sheegay in wiilka uu dhalay aasaasigii kooxda alqaacida osama bin laden lagu dilay howlgal ka dhan argagixisada oo ay ciidamada maraykanku ka fuliyeen xadka bakistan iyo afghanistan war uu aqalka cad soo saaray ayaa lagu sheegay in dhimashada xamza bin laden aysan alqaacida ka hor istaagayn hogaamintii muhiimka ahayd ee la xiriirtay aabihiis balse sidoo kale ay dhabarjab ku tahay howlgalladii ay kooxdaasi wadeen xamza ayaa waxa uu aqalka cad ku tilmaamay in uu xubin sare ka ahaa xubnaha alqaacida kaas oo mas-uul ka ahaa qorshaynta iyo xiriirka ururo argagixiso dhowra warbaahinta qaar ayaa hore u tabisay in xamsa bin laden la dilay laba sano ka hor balse uusan xaqiijinin maamulka madaxweyne trump maanta ka hor xamsa bin laden ayaa la rumaysan yahay inuu jiray da-da soddonaadka
wakaaladda wararka ee f b ayaa sheegtay in talyaanigu uu oggolaaday in markabka ocean viken ah oo ay saaran yihiin laba iyo siddeetan muhaajiriina inuu ku xirto dekedda lambaduusa ee ku taalla koonfurta dalkaasi sidaasina waxaa sheegtay maanta hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn oo iyadu markabkaasi gacanta ku haysa hay-adda ayaa twitter-keeda ku sheegtay in xarunta iskuduwidda badbaadinta badda ee roma ay la soo xiriirtay markabka ocean viken kuna wargelisay inuu ku xirto lambaduusa markabkaasi wada muhaajiriinta oo ku jiray howlgalkiisii labaad ayaa waxa uu ku xayirnaa muddo ku dhow laba toddobaad inta u dhaxaysa maalta iyo talyaaniga iyadoo uu raadinayay dekad uu ku dejiyo muhaajiriinta kooxda xuutiyiinta yemen ee gacansaar kala leh iiraan ayaa sheegtay in ay diyaaradaha aan duuliyaha la soconin ku weerareen warshad safaysa saliidda ee shirkadda aramco ee dalka sacuudiga oo ah shirkadda soo saarta saliidda ugu badan dunida taasoo cirka sii gelisay xiisaddii ka oganeyd gacanka dowladda sacuudiga ayaa sheegtay inay xakamaysay dab ka kacay xarunta iyadoo aanay faahfaahinin haddii ay waxyeelo soo gaartay qaybta saliidda ee ama midda wax dhoofisa tv-ga dowladda ayaa ku warramay in weli ay socoto dhoofinta saliidda tv-ga yemen ee almasirax ayaa oo ku hadlay codka xuutiyiinta waxa uu sheegay in toban diyaaradood oo nooca droniska ay weerarkaasi u adeegsadeen kooxda xuutiyiintu dowladda sacuudiga oo hogaaminaysay isbahaysiga muslimiinta sunniga ah ee faragelinta ku sameeyey yemen sanadkii ayaa ku eedeysay iiraan weeraro hore loogu soo qaaday iyaga iyadoo tehraanna ay beenisay eedaas riyaad ayaa iiraan ku eedeysay inay hubayso kooxda xuutiyiinta balse xuutiyiinta iyo iiraan ayaa labaduba beeniyey eedeymahaasi
madaxweynihii hore ee dalka zimbabwe robert mugabe ayaa maanta meydkiisa la geeyey garoonka kubadda cagta halkaasi oo tacsi loogu sameeyey tobaneeye madaxweyne oo afrikaana iyo kuwo horey xirar uga soo qabtay afrika ayaa ka qayb galay tacsida mugabe madaxda tagtay haraare ayaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha south africa madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha equatorial guinea halkaasoo ay kaga qayb galeen tacsidaasi mugabe oo toddobaadkii hore ku geeriyooday dalka singabore isagoo da-diisu ay ahayd shan iyo sagaashan ayay dadka reer zimbabwe ku xusuusan doonaana halgankiisii gobonimo doonka iyo soo afjaridii taliskii cadaanka tirada yaraa ee zimbabwe dadka zimbabwe waxaa kale oo ay ku xusuusan doonaan mugabe qaabkii ay dowladdiisu u maamushay dhaqaalaha liitay ee zimbabwe muddadii toddoba iyo soddonka sano ahayd ee uu dalkaasi maamulayey militariga ayaa xukunka xoog uga qaaday sanadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii kadib markii ay isku dhaceen madaxweyne ku-xigeenkiisii manangagwa kaasoo hadda ah madaxweynaha zimbabwe
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a nu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aynu ku hayno aynu ku bilownay somalilan ayaa daboolka ka qaaday inay joojisay saldhiggii militariga imaaraadku uu ka dhisanayay magaalada berbera iyadoo maamulkuna uu sheegay in taa beddelkeeda ay garoonkaasi ka dhigi doonaan garoon diyaaradeed oo shacaba sidaasi waxaa magaalada berbera ka sheegay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi warkan waxaa hargeysa ka soo diray khatar maxamed cakulle
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa hadalkan ka sheegay magaalada berbera xilli uu ku guda jiray socdaal uu ku marayo magaalada waxa uu sheegay madaxweyne biixi in ay jirto isbeddel lagu sameeyey garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada berbera isagoo sheegay in gebi ahaanba la joojiyey bayskii militari ee dowladda isutagga imaaraadka carabtu ay dhisaysay waxaana taasi beddelkeeda madaarkuu noqon doonaa buu yidhi mid shacabka u adeega oo ay ka soo degaan kana dhoofaan dadka caadiga ah ee shicibka ah islamarkaana qayb weyn ka qaatay isugooshidda dhinaca ganacsiga ee dalalka gobolka ku yaala isagoo sheegay in madaarku uu noqon doono mid aad u ballaadhan oo loo isticmaalo dhinaca ganacsiga kaargooga garoonkii berbera ee in badan laga murmaayey ee imaaraadku dhisayeen ee la lahaa waa ciidan iyo ciidankan muxuu laga qurxaa ciidankii waan ka wareejiya waa shibil maanta wiiganna waxaa imanaya kambarigii dhisaayey eerboorka iyo taawarka ee u rogaya qarabkii diyaaraddu soo degaya wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn baan maraya horta masar umaa berigii lagu soo jira mid ka weyn waa shan kilomitr bi ka weyn oo dhinac walba u bannaan oo baddii ku agyaalla oo cusub markaa marka qalabkiisa lagu daro waxaanu ku talagelaynaa inuu noqdo garoon dekedda ka shaqo badan oo diyaaradaha caalamka u waaweyne ka qaadaan alaabta una gudbiyaan dalalka xidhan ka dheereeya tareenka ka dheereeya baabuurta haddii ilaha idhahdo marka cerkii waa looga imanayaa baddii waa looga imanayaa beriga waa laga imanayaa meeyar magaalada biyaha u badi waddooyinka sii kordhi nabadgelyada sii xaji intaasaan kuu sirdaanay dhinaca kale sarkaalka ugu sarreeya shirkadda d b wel ee maamusha dekedda magaalada berbera ayaa madaxweynaha somalilan u sheegay inay ka xun yihiin dhibaatadii dabkii ka kacay wiish ka mida saddexda wiish ee ugu casirsan ee dekeddu ay ku shaqaynaysay kaasi oo gebi ahaanba shufbeelay waxaana sarkaalkan u sarreeya shirkadda d b wel uu u sheegay madaxweynaha in maadaama uu caymis ku jiray wiishka beddelkiisii si deg dega loo keeni doono maareeyaha guud ee dekedaha somalilan siciid axmed cabdilaahi ayaa isaguna sheegay in ay keeneen injineero si loo baadho labada wiishee kale si aanay dhibaata u soo gaadhin shaqadana ay ka joojiyeen waxaase uu sheegay in kadib markii ay baadhitaan buuxa ku sameeyeen injineeradaasi khabarada ku ah wiishashkan casriga ahi ay fasaxeen islamarkaana howlgeliyeen waxa uu siciid intaasi ku daray in haatan la rajaynaya in sida ugu dhaqsaha badan uu wiishkaasi u soo gaadho magaalada berbera maadaama baahi weyn loo qabo dhinaca kale maareeyaha dekedaha somalilan siciid axmed cabdilaahi ayaa sharaxaad ka bixiyey dhismaha dekedda magaalada berbere lagu kordhinaya ee ay gacanta ku hayso shirkadda d b wel kaasi oo la sheegay in xilligii loogu talagalay dhisma ahaan uu ku dhammaan doono dhinaca soo jeedka aad tegi doontana waxaa weeye waa dhinacii exbeshonka ka socday ee ballaadhinta dekedda skajwalkii loogu talagalayna wuu ku dhammaanaya insha allahu si kastaba ha ahaatee markii ay dowladdii axmed siilaayo bixisay bayska magaalada berbera ee militariga imaaraadka carabta lu dhisanayeen ayaa arrintaasi waxa ay muran xoog leh oo siyaasadeed iyo sharciba ka dhalisay dadka somalilan dooda ugu weyn dadka ka soo hor jeeday ayaa ku doodayey in xilligan mandaqadda xaaladeedu aanay fiicnayn islamarkaana dalka yeman ay ka socdaan dagaalada sokeeye ay somalilan qayb ka noqon karta dhibaatooyinka yeman ka socda haddii bayskaasi imaaraadka carabtu ay ciidamadooda keenaan halka dhinaca sharciyaddana golaha wakiilada ee somalilan ay sheegeen in aanu sharciga waafaqsanayn islamarkaana aanu caddayn heshiiska ay somalilan la gelayso dowladda imaaraadka carabta tallaabadan madaxweyne biixi maanta sheegay ayaa si weyn waxaa u soo dhoweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada somalilan oo u arkaa in culays weyn oo dhinaca nabadgelyada khatar ku ahaa somalilan uu meesha ka baxay inkastooo wararka qaar ay fiyoeedu hoos u heshay ay tilmaamayaan in dowladda isutagga imaaraadka carabtu ay dhowaan u sheegtay madaxweynaha somalilan in gebi ahaanba iska joojisay kana noqotay bayskii militari ee ay danaynaysa inay ka dhigato madaarka caalamiga ee magaalada berbera taasi oo xukuumadda somalilanna ay aqbashay soona dhowaysay khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
halka aad weli nagala socotaanna waa v o e ugu yaraan shan qof oo uu ku jiray guddoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ee gobolka shabeellaha dhexe cabdulaahi shitaawe sabriye iyo wasiirkii hore ee ganacsiga ee maamulka hirshabeelle ayaa ku dhintay qarax miino oo gaari ay saarnaayeen lagula egtay deegaanka gololey ee duleedka degmada balcad mas-uuliyadda weerarka waxaa sheegtay ururka al-shabaab wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle ayaa ku dhintay qarax miino oo maanta lala eegtay kolonyo baabuur ah oo maraya meel u dhow degmada balcad qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay laamiga isku xira balcad iyo jowhar gaar ahaan meel aada ugu dhow deegaanka gololey ee duleedka magaalada balcad sida ay v o a u xaqiijiyeen dad goobjoog ahaa dadka ku dhintay weerarka ayaa waxay gaarayaan ilaa afar qof waxaana ka mid ah cabdulaahi shitaawe gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo sabriye cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga hirshabeelle mas-uuliyiinta la weeraray ayaa waxay kusii jeedeen magaalada jowhar ee xarunta hirshabeelle al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi waddada isku xirta balcad iyo jowhar ayaa waxay u muuqanaysay mid maalmihii ugu dambeeyey amnigeedu uu soo hagaagayay kadib markii dhowr meel ay saldhigyo ka sameysteen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom bishii juun laba kun sideed iyo toban weerar sidan oo kale ay al-shabaab ku qaadeen waddada xiriirisa balcad iyo jowhar ayaa waxaa lagu dilay ilaa shan qof oo ay ku jireen laba xildhibaan oo baarlamaanka hirshabeelle ka tirsan iyo guddoomiye ku-xigeenkii deegaanka raagaceelle weerar xoogan oo labadii bishii juun laba kun sideed iyo toban ay waddadaasi ka geysteen al-shabaab ayaa sidoo kale waxaa lagu dilay ilaa toban askari oo ka mid ah ciidamada midowda afrika ee amisom gaar ahaan qeybta ka socota dalka burundi mas-uuliyiinta gobolka shabeellaha dhexe iyo kuwa degmada balcad oo aan la xiriirnay midna nooma suuragelin inaan telefoonka ku helno weerarada ka dhaca waddada isku xirta balcad iyo jowhar ayaa inta badan waxaa lagu bartilmaameysadaa ciidamada dowladda kuwa amisom iyo mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee ka qaybgelaya shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ayaa kaga hadlay weeraro ku salaysan hanooyin qabiil oo gobolka ka dhacay gaar ahaan weerar dad shacab ah lagu laayay oo labayo tobankii bishan ka dhacay deegaano hoostaga degmada goldogob wariyaha v o a cabdiwaaxid macali saxaaq ayaa warbixintan ka soo diray dhuusamareeb qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaanada dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa garowshiyo ka bixiyey weerar dhabagal ah oo labiiyo tobankii bishaani ka dhacay deegaano hoostaga degmada galdogob ee gobolka mudug kaasi oo lagu dilay dad rayida oo gawaari ku safrayey nabadoon jaamac maxamed xalane xaangi ayaa sheegay in ay daba joogaan kooxihii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay miyiga galdogob islamarkaana ay dowladda ka dalbanayaan sidii gacan looga geysan lahaa soo qabashada kooxihii falkaa geystay waxaan leenahay walaalayaalow nabadda haddii ilaahay idinkeeda leeyahay ha la xajiyo ayadaa dalka iyo diinta iyo dadka deeqda annaguna haddii ilaahay idmo waxaan isku dayaynaa wixii falkaa sameeyey iyo dhibaatadaas inaan haddii ilaahay idinka leeyahay ka daba tagno waxaan kaloo codsanaynaa dowladda federaalka dadka dhibkaa sameeyey inay gacan ka geysato oo inta lasoo qabto sharciga la horgeeyo intaasna dowladdan ka cabsanaynaa dadkii ehelkaana waxaan leenahay walaalayaalow allah u naxariista intii dhimatay inta nool baa tale u baahan suldaan cabdikariin maxamuud degal ayaa tilmaamay in duqeyda dhaqanka ee deegaanada ay ka dalbanayaan sidii loo xakamayn lahaa kooxaha weerarada u geysta dadka rayidka ah labada dhinac oo dhinacna wax geystay dhinacna wax loo geystay annagu waxaan nahay dhinacii dadka lagu tabay inay wax geysteen ka soo jeedaan nahay arrintaas way soo noqnoqotay walaalaha maaragtay dhinacooda wax loo geystay ayaguba way og yihiin inaanna waxaas raalli ka ahayn inay ayaguna samraan oo ay maaragtay haddii wixii alla samayn karo oo aan wada samayno nimankaasuna waxa weeye gobolka uma fiicna in laga suuriyo dadka wax baabuurka dhexdiisa intii waddada loo galo xabadda lagu dhufanayo waxa weeye hooyadood kuwa saaran tahayna iyo walaalkood iyo aabbahood ma og dadku waa dad wada dhashay oo isku dhex jira marka waxaan ku soo gebagabaynayaa walaalayaal arrintaas dhacday wax fool xun oo xun oo xun oo xun weeye gacalka gacmo waa baa nagu wada dhacay dadku waa dadkayagii waa dad wada degan waana ka xunnahay inaan wax ka qabannana waxaan jecelnahay inaan isku dayno haddii alla ninta tabartaya weerarada dhabagalka ah ee ka dhaca deegaanada hoostaga degmada goldogob ee gobolka mudug ayaa soo laablaabtay waxaana muddooyinkii ugu dambeeya deegaanadaasi ka dhacay weeraro dhowr ah oo lagu qaaday gawaari ay la socdeen dad rayida xildhibaan maxamuud diini xasan oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulanka ka qayb gashay ayaa waxgaradka deegaanada ka dalbaday in la xakameeyo wax walba oo xiisad abuuri kara islamarkaana ay wadaan dadaallo lagu doonayo sidii wax looga qaban lahaa kooxihii ka dambeeyey weerarkii sababay dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhacay duleedka degmada goldogob ee gobolka mudug hadda waad og tihiin dad waayo aragaha tihiin dhibaatada sida ay u dhacday wax kolley ummadaan ama ku tashatay ama dad og yahay maahan waxaan annaguna isku dayaynaa insha allahu annagoo la kaashanayna dadkaas dhibaatada geystay ama dowlad ama dad ama degaan inaan wax ka qabanno waxaan idinka codsanaynaa adinkuna dhinaciinna inaad isxakamaysaan waad ognahay inaad isxakamayseen wax badan laydinku xadgudbay aadaan uga xunnahay walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa arrintaas inay sida ay dhibkul idinkugu dhacay annagana waa noogu dhacay xanuunku waana wada hayaa inaad si maaragta aad u samirteen aad u xagjegtaan annaguna insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan wixii awooda iyo tabar ma hakranayno wax hagarhina naguma jiraan tale aan ku midaysannaana kuma dhicin sidaas ayaan idinka codsanaynaa kuwa kale laftooda waxaan ugu baaqaynaa in ay joojiyaan dadka dhibaatadaas ka shaqaynahaya waa lala xisaabtami doonaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb cabdiwaaxid aad buu u mahadsan yahay markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa la diyaara falastiin axmed iimaan
degeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida mikrafoonka barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka cabdi maxamed sabriye wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha maamul samaynta iyo dib heshiisiinta ee ka socota galmudug arrimaha jubbaland iyo weliba arrimaha doorashooyinka ee mudana wasiir kusoo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka su-aasha ugu horeysen raba inaan ku weydiiye waxa ay tahay waxaa ku sugan tahay dhuusamareeb waxaa ka socdaa kulan dibu heshiisiineed iyo u diyaargarowga maamul sameynta galmudug halkay hadda wax marayaan
falastiin meeshaan wakti badana la geliyey marka horena go-aan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha lagu yimid ra-iisul wasaarihina wax badan jira meeshaan howl badan oo is-afgarad maamulkii galmudug ka burburay ah iyo bulshadii ayuu helay waxyaabaha hadda barnaamijka aan ku jirnaayna waa uun wax kasoo unkamay hawshaas badan oo ra-iisul wasaaruhu soo qabtay hadda waxaan ku jirnaa barnaamij dib u heshiisiina oo laisugu yeeray dhaqankii iyo bulshadii galmudug ujeedadiisuna tahay in laysku afgarto niyadna laga noqdo iskusina loo dhaqaaqo in la dhiso galmudug caafimaad qabta oo salcadad leh ayadina waa noo gelodelo hadda waxaan isleeyahay siniinta ayaa waxaa noo qorshaysan inaan soo gelogelayno barnaamijka dib u heshiisiinta erga qiyaastii ilaa lix boqol todoba boqol oo qof aan halkaan isugu timid oo reer galmuduga oo tuulo kasta iyo magaalo kasta oo galmuduga ka timid hawshii laga qabtay halkan iyo shirkii iyo qodobadii laga hadlay oo ay runtii ku jirtay qayb aada muhib u ahoo dadka lagu weydiiyey waxa talashooyin ay qabaan iyo waxa ay u arkaan galmudug inay ka halaabeen iyo sida loo toosin karo intaasoo dhanaan ka diyaarinay waxaanan isleenahay waa hadda waxay ku socotaa meel fiican iyo iswaxgarad iyo hirgalmudug wada socda uma wada socda inay dhisaan galmudug cusub dowladda federaalka ahna ay gacan ka geysato arrinkaas lana meel geyso
inta badan marka ay noqoto doorasho ama maamul u sameyn ama dib u heshiisiin waa in dadka ay qusayso ay si dhaba uga qayb galaan oo iyaga ay ka timaado maamuladuna waa ay fududeeyaan doorkoodu waa intaas siyaasiyiinta qaar hadda idinku eedeynaya haddii aad tihiin dowladda federaalka ah in adinku aad lacagtii la timaadeen guddigii dib u heshiisiinta la timaadeen odayaashii la timaadeen oo aadan dadka siinin fursad iyagu waxa ay rabaan ay ku samaystaan
wallaahi waxaan isleeyahay arrinku taas waa ka duwan yahay galmudug maamul samaysmay laba kun shan iyo tobankii ahaa isbedelaa ku dhacay dhexdaan oo waxaa midoobay galmudugtii cadaada lagu sameeyey iyo qayb ay ahlu sunna ka talinaysay oo la dhihi jiray maamulka gobolada dhexe heshiiskaasi marka runtii ma noqon sidii la rabay waktigan ay dowladda federaalka ay go-aansatay in arrinkooda wax laga qabtana galmudug dhisan oo runtii la dhihi karo iyadu waxeeda ha samaysato shaqadeeda ha qabsato ma jirin go-aanka dowladda federaalka ahina wuxuu ahaa meesha galmudug ku dhacday in laga soo qaado oo lasoo nooleeyo oo dadkii markii horeba dhistay loogu yeero gacanna lagu siiyo inay galmudug mar labaad dhistaan runtii waa galmudug meel dheer ku dhacday oo aan iyadu isbadbaadin karin aan annagu u nimid shaqada aan karaynana kulligeed waxay ahayd shacabka iyo dhaqanka iyo culummada iyo bulshada galmudug oo dhan inay intay isu yimaadaan galmudug dib u samaystaan ee galmudug jirtay oo hadda runtii la dhihi karo oo isku fileedo shaqadeeda in loo daayo iyo
marka siyaasiyiinta gobolka kasoo jeeda xildhibaanay leeyihiin ku matala labada aqal sanataray leeyihiin dumaraa jira culumaa jirta ma waxaa leedahay dhammaantood qeyb bay ka yihiin waxa socda mise waxaa leedahay way guuldarayseen way sameyn waayeen innagaa hadda dowladii dhexe ah oo sameynayna
laakiin waana kuu qadimay dadka hadda fadhiya oo galmudug ka talinayaa waa dhaqankii galmudug iyo bulshadii galmudug oo dhan culimadii ganacsatadii haweenkii dhalinyaradii siyaasiyiinta federaalka hadda doorkoodu waa federaal laakiin xukuumadda iyo gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha wax la jiro oo gaar aha jira oo ah inay isha ku hayso horumarka ay samayn ay sameynayaan dowlad goboleedyada dhismay dowlad goboleedkii horey u socda oo horumar sameynaya oo hay-adihiisii dowliga ahaa u dhisan yihiin dowladda federaalka iyo wasaaradda xilkooda wuxuu noqonayaa inay gacan ku siiyaan inay hore usii socdaan meeshii wax ka hallaabaana xilka dowladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudahay noqoneen inay xaqiijiyaan inaan inuusan baabi'in maamulna
waxaa jirtaa in la filayo in maamul cusub oo galmudug halkaasi laga dhiso siyaasiyiinta qaar iyo dadka qaar waxay ku doodayaan in dowladda durbe la yaqaan musharaxeeda oo ay musharax wadato horeyna galmudug maamulaa loo soo dhisay si taa lamid ahaa loo eedeynaya in maamulka idinka horeeyay uu rabay inuu saameyn ku yeesho xildhibaanada doorashada geli doona haddii nidaam walba oo yimaado lagu xantay inuu musharax wato ama ay dhabowdo saameyn intee la egay gobolka ku yeelanaysaa horumarkiisi
falastiin eedeyn horta waa eedeyn ooma dhaafayso eedeyn una malayn maayo hadda siyaasadda soomaaliya meel laga galaba eed la-aan in la noqonayo laakiin annaga ka mas-uuliyad ahaan dadkayada hadda hawsha wada dareenka iyagu waa inaan galmudug wax la qabano nabadna aan kula qabano nabadda koowaadna ay noqoto in cadaalad u samayno naftayadana aan nabad la noqono waxaan isleeyahay su-aashaa hadda i weydiisay bulshada galmudug oo hadda ku jirta bulshanareed haddaad weydiin lahayd waxay ku siin lahaayeen jawaab ama dhinaca hadda adigu aada u wado jirta ama ku dareensiisa dareenka hadda maanta yaalla meeshan oo ah qaabka aan wax ku wadno inaanu dhaliil badan lahayn inuusan diyadoys lahayn inaan si cadaalada ku wadno cid aniga wasiirka arrimaha gudaha oo kula hadlaaya aan ogahay oo dawladu wado iyo xildhibaan ay wadona midna runtii lama socdo mana intaan anigu mas-uuliyadan hayo iyo inta mas-uuliyiinta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo oo isaguna noo imaan doona qiyaastii mar dhow haddii hala yidhaahdo shirka noo xiri doona iyo heshiisiinta cid aan aan runtii wadno oo aan leenahay qofkaana waxaan u rabnaa meel hidlaanyo ama xildhibaannimo gobol ha noqoto ama madaxweyne gobol ha noqoto dowlad goboleed ha noqoto ama wax kale ha noqoto anaga qorshahayga arrinkaasi kuma jiro bedelkeeda waxaan aada iyo aada u xoojinayna in dareenkii horeo jiray oo dowladda federaalka ahi dhismihii cadaado waxbay ka xumaysay ahaa inaan wax ka bedelno kalsooni gelino bulshada galmudug waa mahadsantaa mudane wasiir n waxaa jirta dhinaca kale haddii aanu fiirino jubbaland murana dowladda dhexe kala dhexeeyey waa aqoonso weydeen natiijada kasoo baxday dhowaan hadal uu jeediyey madaxweynaha halkaasi lagu doorto waxa uu sheegay axmed madoobe in ay dowladdu dadka kismaayo ka yimaada ama dadka u socda ay gelitaan iyo ka bixitaan baasaboorka ugu dhuftaan maxaa eedayntaas uga jawaabeysaan
mala rabada inaan ka jawaabo falastiin sababto a-shabaab aniga hilitaan migration maaha haddii eedeyntaasi jirtana waxaan anigu la socdo iyo waxaan raba inaan ogaado midna maaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo migrationku waa kala madax banaan yihiin immigrationka wasaaradda amnigu hoos tagaa waxay la tahay haddii su-aalaha noocaasi jiraan in la weydiiyo wasaaraddaas iyo iyo departmentka immigrationka waa mahadsantaha dhinaca kale wasiir doorashooyinkii waa lagu soo dhowaanaya wax ka yar laba sano unbaa ka harsan hadda welina waxaa laga cabanayaa ama dadka qaar ay ka digayaan dowladda mareykanka xataa warbixin ay soo saartay ay ku xustay in sharciyada doorashada la dardargeliyo maxaa haysta sharcigii doorashada
falastiin arrinka sharciga doorashada hal waa xaqiiqo oo wakti dheer u qaatay in la sameeyo sababo run ah oo yaalla dalka iyo iyo iyo iyo duruufaha aan ku shaqaynaynin ayaa jiray hawshaas waa kasoo dhammaanay baarlamaankaan geynay baarlamaankay la taalaa inay sharcigaas sidiisa ku qaataan inay wax ka bedelaan inay yidhaahdaan waa la soo celiyey tab ayadaa go-aankaas iskale wasaaradda iyo xukuumadda midna lama yaallo waa naga soo gudbay waxaa hadda socday guddi baarlamaani oo loo sameeyey sharcigaas inay si gaara u fiiriyaan oo xiriir nala soo sameynayo noordan nala kulmay oo waxyaalaha qaarkood inaan faahfaahin iyo cadayda ka bidna warsaday oo aan si qurux badan u sameynay marka arrinkaasi waa arrin baarlamaanka la yaalla ee arrin xukuumadda ama wasaaradda la yaalla maxafuustiin
marka aa fiirisa hadda muddada hartay sharciga weli baarlamaanka hor yaalla oo aan la ogeyn waqtiga uu qaadan karo ma isleedahay doorasho qof iyo cod ah sida hore loo qorsheeya ayaa dhici karta sanadka dambe
ha waxaan isleeyahay doorashaa dhici karta haddii hadda waktiga haray sharcigaasi ama sidii lagu jeeday baarlamaanka ha ahaado ama waxaa laga soo bedelay baarlamaanku wakti macluula soo daayo dawaa sharciga ay ku shaqayn lahaayeen hay-adda dalkan uqaabilsan doorashooyinka hadda haddii isagu uusan diyaar ahayn arrintii waxay ku shaqeeyaan ma hayaan oo ma dhaqaaqi karaan waxaan isleeyahay waktiga dhiman haddii laga soo gaarsiiyo sharcigaas guddiga madaxa banaan ee doorashooyinkuna ay xeraan documentiga ay ku shaqayn lahaayeen manualka ay ku shaqayn lahaayeen oo wax walba ay ka fiirsan lahaayeen waxaan isleeyahay waa waa laga gaaraa laakiin ma gara karo runti hadduu sii daaho oo baarlamaanka hadda waxaan isleeyahay wakti wuxuu la yaalaa malaha laba bilood mise ka badan haddii baarlamaanku soo dedejiyo ha waayo dawaabtaydi waa waxaan kuleeyahay doorashada laga bankaraa
aadaa u mahadsan tahay mudane wasiir
adaa mudan ragtay
inta ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkii martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka ah cabdi maxamed sabriye intaan mar kale dib u kulmi doonaa nabadgeda
barnaamijka martida mikrofoonka falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a dhegaystayaal markan kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington cabdixakiim maxamuud shirwax ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku haya eed ku maqli doontaan waxaa ka mid a jacaylkii hadda waa jacaylkii jacaylkii lacagta sii dhex maray yuurada iyo farankiyo sida doolarka oo kale jeebka loogu qaatay kalgacayl daraaddii loo raadsanayaan ama jimashadaadii la eegaadayaayo yeenkii jabaanka iyo riyaaliga la horimiday dirhamkii qulubta iyo daystay lamoodiiyo shilin iyo sumin iyo dooladaan jeclaaday baaqayga deeqaa caantooyinka weyn oo birta wuu ka dareeyay
sida oo kale waxa aad barnaamijka ku maqli doontaan oon caawa ku wada caweyn doonaa waxaan ahay nin kulul oo khibrad kaamila haysta kambaniyaan la shaqeeyey kuuriya waan ka qureecday kenyana waan ka qadeeyey war kow iyo toban sanaan kabalyeeri ahaay oon kaxaynayo diyaarad waa wiil dhallinyara oo allufa jacburka islamarkaana inala wadaagi doono qaybo ka mida jacburradiisaasi sidoo kale waxaad barnaamijka cawayska washington ku maqli doontaan qaybtii hal abuurka iyo heesaaga iyadoo caawana ay barnaamijka inagula caweyn doonto fanaanadda canab marwow
waxay leedahay sabanada ragga kacay saamigan adiga u sitee waa gabadh ammaanaysa uun ma garanaysaaye dee dumarkii raggii ilaahay iskugu talagal isku barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal marka laga hadlayo jacaylka waxa aynu wax badan soo maqalnay suugaan kala duwan oo qofku qofka kale ee uu calmaday amaba uu jeclaaday uu ku ammaanayo isagoo soo qaadanaya amaba ammaantaasi ku qotominaya quruxda qofka kartida iyo hufnaanta uu alla u dheliyey bilicda deegaanka iyo weliba astaamo kale oo qofkaasi gaar uu leeyahay hase yeeshee muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo kordhayaya jacbiro kala duwan oo lagu muujinayo jacaylka iyada oo lagu masaynayo agabka kala duwan ee aannu adeegsanno waxaana dadka jacburadaasi sameeya ka mid ah axmed cusmaan batuun oo isagu ah abwaan islamarkaana ah suxufi ka howlgala magaalada hargeysa balgu horraynba aan barnaamijka cawayska washington ku soo dhoweeyo axmed cusmaan batuun cabdixakiim shirwac marna saaxiibkay marna walaalkay aada iyo aad baan u dhowahay waad mahadsan tahay keligaa kuma salaamaye waxaan wada salaamayaa guud ahaan shaqaalaha idaacadda v o a si gaara waxaan salaamayaa soosaarayaasha barnaamijyada madadaalada weliba u badan ee ka madaxa banaan siyaasadda iyo booshaanka noloshii soomaalida u badatay waxaan idinku boorinayaa in nolosha da siyaasadun maaha dadka lagu jiheeyo waxyaalaha kale ee nolosha ka mid ah ee weliba kaalmaha muhiimkaa kaga jira waan gartay aad baad umahadsan tahay dabcan de axmed waxaad samaysaa jacbiro kala duwan oo dhinacyada badan oo nolosha aadamaha ka hadlaya hadday ammaan dumar hadday noqoto adiga kusoo qaadanaya waxyaabo kala duwan balgu horeyn haddaynu ku horeyno waxaa jirta jacbur aada caan u ah oo dee dabcan anigu warkaan dhegeysta aada iga qosliya oo la yidhaahda euro yuuradaasi ma yuuradii lacagta ahayd ba ma yuuro kala maxay ahayd horta bal ugu horreyn ba haddayna magaca sharaxno intaynaan jacburka u gelin cabdixakiin waad mahadsan tahay waa saa u sheegtay magacu waa euro euradu waa lacagtan laga isticmaalo wadamada yurub isbahay isticmaalaan sa aad u sheegtayna tixdan kooban ee jacburka ahi waxay kulminaysaa lacago badan oo adduunyada guudkeeda laga isticmaalo kolle jacburadana sameeyo waxay uun qeyb ka yihiin anigoo halkan weliba uga duceynayo inta garanaya ninkii jacdurka soomaalida bilaabay ilahay naxariistanaa ka waraabiye cabdillaahi macalin deegaan wuxuu ka mid yihiin uun madadaalooyinka bulshada had iyo jeer loogu gudbiyo waaqaca lagu jiro oo marba halka ay wax ka fahmi karayaan ama dariiqa laisleeyahay waxba lagu fahamsiin karayaa uun loogu maro bulshada hadii aan in yar dul maro oo si kooban u sheego waxyaalaha ay u kalifay waxaad og tahay in dhaqankii iyo cafkii iyo hididii intiiba inay leexeeyeen ama laga tegay oo iminka ay sii dawaabsi yihiin kadibna maansooyinka yaryara jacburkaa waxaan dadka ku xasuusinayaa in xataa suugaantii ay isu bedeshay technology iyo lacago iyo waxyaalo kale ujeedadaan ka leeyahay misayska ama fariinta noocaasa horta xambaarsan yihiin waan gartay markaa euro markaa euro intaanaan gelin euro maxaad u qaadatay eed dollar u qaadan weyday eed u qaadan weyday maxaan ku dhaha dirham eed u qaadan weyday pound ee wixii kaleo dhan aad u qaadan weyday
horta qofka halabuurkii markuu maasa samaynayo magaca wuxuu ka dhex laawn sixda lafteeda doolarkaa sheegaysaa wuu ku jiraa hase ahaatee hadalqaadka dadku magacyada ku badan buu doolarku ka mid yahay sidaa darteed si balaada weji cusub lafteedu meeshuu uga muuqdo maadaama wuxuu iska jacbiruum iyo madadaalo yahay ayaan ku qaatay cabdixakinow waan gartay haddaynu tusaale ahaan eegno maxay ku bilaabmaysaa ee odhanaysaa euro jacbirka euro
waxay odhanaysaa inagoo xagga waktigana weliba tixgelinayna yuurada iyo farankiyo sida doolarka oo kale jeebka loogu qaatay kalgacayl daraadii loo raadsanaya anana jamashadaadii la eegaagayaayo yeenkii jabaanka iyo riyaaliga la rimide dirhamkii qulubta iyo daystain lamood iyo shilin iyo sumin iyo dowladaan jeclaaday baaqayga deeqaa caynta caantooyinka weyn oo birta wuu ka dareeyay qurux badan yahay mafaraawil baa tahay annaka ama liiteejin iyo istiraliin cuseybkaan ku dhaafoo shanta boqol sideedaan caasharka sarsanaya cinjir laguma saarina waad nuuraysaayo markaa dhaqaaqdana sida tahay qadaabiic qadhafta iyo tallaabada birtaa midicsanayso noocaaganoo kale dambiyada ma yaale qaansheegta caashaqa dalabkaan ka soo qoray akriyo jawaabtana ragga lagama naxiye waa inaad ajiibtaa intaad ila hadlaysana kaa fogaanba maaye waxaan tegi duleedka oo qarabada sideedaan hoosta kaala socono waan kugu kalsoone bunkii aan dalbaday waan kaa dugsigaya euro saasay ku dhan tahay sanadii labadi kun iyo labayo tobankiina way ahayd cabdixakinow waan kaa dhur sugayaa marka laakiin axmed waxaa cajiiba waxaynu hore u naqaanay in dumarka lagu ammaano tusaale ahaan dhir in lagu ammaano in ubax lagu ammaano in karti iyo waxqabad iyo muuqaal qurxoon lagu ammaano laakiin in lacag gabadhii lagu ammaano la yidhaahdo lacag baad u eegto injir laguguma xidhin bangi baa lagaa soo saaray waad cusub tahay sanaa tahay iyada taasi maxaad u qaadatay maalin wax cusub ahayn cabdixakiinow dee berigii hore haddii lagu ammaani jiray dadkii hore a noolaayo inanta iminka halkan washington eed igala hadlaysa ku dhalatay ee soomaaliyeedda ahi ma garanayso ubax iyo xartii iyo doogii iyo caleentii iyo midna ma garanayso deetana waa in ama kilik loo soo qaado ama waxay garanayso dee lagala hadlo oo loo dhex maro marka wax la fahamsiinayo dee waan gartay marka macnaa waxaad leedaha luqad ay fahmaysa waa in lagula hadlo ya waayo axmed haddaynu ka nimaadno n jacburkaasi yuuro bal hadda taa halkaa kaga nimaadno waxaa tidhi baystiin lamoodiyey n mid kaloo iyadana magaceeda dee aad odhanayso waabay dee dhinac kaleay sii xigtaa oo basbaaska oo dee kii kululaaya markaan maqlayba waxaan xasuustay baalkii cagaarka ahaa ama kii kululaaya casaa ma jacburkaa kale isagana la yidhaahdo basbaas horta jacaylku dee markuu dhinac ka rar yahay waa iska basbaasoo qofka u gudaayo magacu kolaaso ku taxalluqaya waan gartay deetana waa nin calayo wuxuu leeyahay jacaylka iyo doonistaada maxaan hadda meel istaagay kookiyo faantaba dhamaystay maxaan heemaan u dhuuqay dul iyo suugaba canjuugay maxaan buuriga afuufay intaan maraq shiilo laacay digaag iyo kurus xareeyey karaaciilka iyo gadho markaanu adkaysan waayey cusugeeye haleelay heebe maxaan awga ama diibad basbaas iyo ciiro qoostay maxaan timir soo amaahday kalluun iyo caana dooday inaan naaxoon casaado ishaadina aanay diidin cawdaanka iyo raamahayga anoon u dagaal yaraysan maxaan caskaystay intaan digta shaarka diijay oo aan shaal soo hagoogtay oo kiyaalo madowna qaarhay maxaan saqda dhexe daray maxaan dacarooday ooyey haddana aan laa dilaacay maxaan khashayo sanoona dartaa u walaaqay maalmo haye naftaad iga saaraysaaye intaanan colaada intaanan colaada qaadan jacaylkan jeclayso kowdhe dadkana ha xumayn walaalo dhammaanta qofkii ku siiya abaal celiyo ha tuurin inaad bashar tahay aqoonso ururi ehelkiiyo asxaabta cirkana haysiina kaajo halkaa markaa dardaaranba kusoo gabagabeynaya markuu u dhi jacaylkiisa dhiibtay waan gartay markaa uu dardaarmay marka waxaa ku jira maxaana digaag iyo kurs xareeyey haddana waxaad leedahay kalluun iyo caana isla doontay marka kalluunka iyo caanaha maan ahayn tii laga dardaarmi jira loola jira waa lagu xanuunsadaa marka qofkii waxa weeye qof aan isogeyna wax kasta xaraynaya
adacasina halkaa dhankaa malaa qabsatay waxaa kalo ku jitay oo nin oo kiyaalo madow xiran saq dhexe oo haddana lugeynaya marka waa Waa qof aan is ogeyn un.
baa ku jirta meesha ha waa shacburka
waa qof aan is ogeyn oo socdon weeyaan markaasoo wax kasta qabanayo Ah, madeebadu wuxuu qabaa.
isbaasiliqayo ahay ahay marka wuxuu tusayaa axmed miyaa een, waxay waxay muujinaysaa jacburkan ama uu muujinayaa een, een, jacaylka uu wiilkaasi ama gabadha u qabo een, Iyo dhibta dee haysta.
iyo dhibta uu la marayo iyada si uga fikiraya ee uu niyadda ugu hayo aad iyo aad aad iyo aad dhegeystayaal axmed cismaan batuune aad buu mahadsan yahay dabcan qaybo kale oo ka mida waraysigana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka cawayska washington ee soo socda inta aynaan ka bixin dhegaystayaal qaybta jacburada bal markana aan soo dhoweeyo ibraahim cumar seef dheer oo ah nin dhallinyaro oo isaguna sameeya jacburada islamarkaana ku sugan magaalada muqdisho hase yeeshee marka hore ibraahim waxa uu rabaa inay isbartaan isaga iyo dhegaystayaashu dhegeystayaasha waxaan rabaa inaan isbaro marka koowaad baxtiinay waan garta marka si kastana ayaa isku baraya dhegeystayaasha marka waad iska dhaadhicinaysaa ninkii qofku ibraahim yahay baad doonaysaa inaad u sheegto aad iyo aad aad iyo aad marka waxaan leeyahay dhegeystayaasha waxaan ahay nin kulul kulul oo la yaqaano hablaha jooga kuweyd iyo geela kuuba ku nool kulligeen yaqaanaan waan garta waxaan ahay nin kulul oo khibrad kaamila haysta kambaniyaan la shaqeeyey kuuriya waan ka qureecday kenyana waan ka qabay labadaasaa iskaga kala gooshtay waan garta
kenyana waan ka qabeeyey war koo iyo toban sanaan kabelyeeri ahaayo aan kaxaynayo diyaarad kabalyeeri diyaarad kaxeeye waan garta
diyaaradtahay waxaan ahay nin kulul oo cushqiga koobka ku qaaday kalkataa gabar joogtiya jirayaal konton dhaafiya kariina ay jeclaatay hadda waa jacaylkii rasmiga ahaa
jacaylkii caadiga ahaa kariinana kusoo jeclaata waa gabadhii hindiyadda ayada filimka matelaysay aflaanta aad waa gabadii haa aflaanta ragga rag- ragga filmaanta dawada aanu garanaya aada weyn hayee kariinaa ku jeclaata ha kubaddana waan garanayo kinja un ma taqaanin ninka kuuriya haysta kubad baan la ciyaaray neebela ka dhacdaa kubad bata baan la ciyaaro ha kubad baan la ciyaaro kulankii u dambeeyey ayuun baan ka kor qaatay hayee
kadib waa is- kadib waaba iswaalo kinki waa ka xanaaqay gebigaba hayee kolkii aan yar dareenay interferier ku kuufaa hal markaa kor u fuuray gebigiisaba Jebigiisaba.
hayee
tiim tiimku waa nin xariisahe tiimku waa moota rag waxaa jira moota marka laga adkaado waxaa laga jira yaqaan moota aada iyo aad tiimku waa nin xariisahe gabar daamanka kuusan oo indhaha aad jilin muudo oo oo da-dii ka yareerayaan ku siinahaya ayuunbuu ku kalaamay annagu waanba ka jido koonfur baan uga dhoof oo ninkii wuxuu doonay markaad ka badisay inaad xidid noqotaan oo ina ku siiyo adna waad ka baxsatay annagoo ka baxso dhaqankii iyo moogta hidihii soomaaliya aan ilaalinaya
halkaa fursad baa kugu seegtee hayee adna waad ka baxsatay Een, horta isba- ha isbarashada horta cabdixakiinow een, halkaas ay- ay- aan kusoo gabagabeynaya waan gartay marka halkaasaad kusoo gabagabaysay isbarata adiga iyo dhegaystayaasha iyo dadkii ninkaa beladu ka dhacday ee maxaan ku idhaahdaa intaasoo qaaradood iskaga kala gudbaya waxaa soo shaqeeyay hawla soo qabtay baa tahay erey baad laakiin ku celcelinaysay waxaan ahay nin kulul kulaylkaa maxaad ku dooratay haddee mar haddaad bulshada isbarayso waxa weeyaan waa nin bela ka dhacday baan ahay baad leedahay miya
kulaylku marka wuxuu ka dhigan yahay yani waa waa nin shidan macnaha waa kala kacsan yiraadaan mogta marka dhalinyarta xamarkaysa Aa, waxa weeya hadaladii dambe ee dhalinyarada weeye oo nin shidan baan ahay baad leedahay
waa nin shidan ha
waa hagaag ha lagaa warhayo marka horeynu ugu socon doonaa bal jacburadii baynu geli doonaa Een, mar haddaad soo hadal qaado dee waxyaabaha dadka isku bartay ay ka mid tahay inaad tahay ninkaa beladu ka dhacday ilaa kim jong un la soo ciyaaray ee ay xididka noqon gaadheen Een, waxaa jirta jacbur aad iyadana aad ka hadasho tidhaahdo een, kim jong un uge macnaha waxaa loo geynayaa Ah.
muxuu yahay Een, horta cabdixakiinow een, harga baa iga dhacay jiro caalamkeega markaas haye
communian cunay een, waxba waan saga garan waayey nin odayahaan ka aragna marka anoo anoo safanitiga soo yani diidku markaas oo, yani daadinayo mafahanta waan garta markaasuu yiri waxaa naga naqaana kinini wax wax ka matara waxaa samaysaa een, inta firlad dadkaasid oo markay biyaha kululaadaan oo oo uumigu ka soo baxayo mara inta iskala gurgudid markay yacni oo dhiiga kulaalka ku gaaro dhiiga kaa yimaado kadib waa caafimaadaysaa is uumi buu ku yidhi Ha, haye arrintii waan sameeyey waxba waan isbedeli diiday Gow, hargebkii kaaba tegi waa haye markaasna waa markii oo kintoodana oo aad oo aad gantaamada u tijaabinaysa asaga taana marka ay fariimaha ku kulmay twitterka ku marinayeen waan gartay marka waxaa isir nimankaas oo maalin kasta iyo hebaa la rido iyo sheeko cod waa isu haysa haye nimankaas waxaa mili kara bal horta xaggooda waxay yidhaha isra hadda har- hargabta aduu ninkaas ka miskiinkaha iska taaguraal iska jooge
waxaad tidhi ninkaanu masiinka guri ceel iska joogaan haye nimanka awoodda waaweyn loo hargabkaa loo geeyo ha Haye.
nimankaas waxay ka mashaqo kulmi maalinkasta ku mashqulsan waxaa mili kara bahalka marka six yaroo geeraan han aan marka aan aan ba- ha- hargabta xaggooda kula xayirin waan gaa ayaad gow ka siisoo tiris waxaan idhi hargabbay kululeeyo intaa koo fanaha iyo foodku waa xanuun haddii aan kidna qaatoon biyo aan kululaystoon kulligay isku unsho anaan qaato kaniinma koldhan waan bogsan waayo qandhabay karkarehoo kijib baan ahay waaga waan gartay oo qandhadii ima dey Mhm.
miskiinkaa ku rumeeyo kelidaada qiraayo kismaxaa kalaynayo mid kariimkii iyo abuurtow hargabkaan i kabeeray qaraamkii oo kala soorriya joogiyo ninka kuuriya haysiya kiintoon uunka dulgaya tidhi waxaad tidhi aniga xagga maalka ha la idhaafiyo Halla hawla. weli waxaad nagala socotaana barnaamijkii cawayska washington ee v o a markanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaynaynu halkii ka sii ambaqaadi doonaa waraysigii ay barnaamijka cawayska washington siisay fanaanadda canab ismaaciil jaamac oo ku magac dheer cana marwow waxayna qaybtan kaga hadli doontaa goorta loo bixiyey iyo weliba cidda u bixisay naanaysta marwow iyo weliba qaar ka mida heesaha ay qaadoon haddayna hore uga sii gudubno een, eem, canab een, dabcan marka la yidhaahdo canab ismaaciil jaamac waxaa kuu raacdan naanays la yidhaha canab marwow een, eh, magacaasi ama naanaystaasi goormay kuu baxday saasee lagugu bixiyey wallaahi waxay ii baxday ingiriiska markaan igday bay ii baxday Hay.
naanaystaasi Een, waxaana ii bixiyey eh, saddex qof baa yidhi anaa kuu bixiya anaa kuu bixiya anaa kuu laakiin anigu waxaan maqlayay siciid ilka jiro abwaan la yidhaahdo Mhm, sii shaqa abukar ha Mhm.
siciid baa ayaa maxaa garanaysaa he- ee, magacaasi ka soo baxay inamada kalena isma ogeyn inta kaleba laba laba abwaan oo kalena waxay igu yidhahdeen waan kuu bixinay marka waa marka markay Haye.
ha markay maqleen eh, just wallaahi way ila jeclaadeen marka Ayagun bay la jeclaadeen.
marka waaba naanays la isku haysto qof kastaaba u leeyahay dee kolley anaa bixiyey dee kolley een, marwo gabadhina diidi maysa in loogu yeedho may Waa wallaahi loo- dumar waa- horta dumar oo dumar oo dhan waxaa la yidhahdaa marwo oo ma garanaysaaye en en en de waa marwo marwo waa waa hooyo hooyo walba waa marwo aad iyo aad ha hooyo walba waa marwo marka waa iyaguma kula jeclaaday markay ku arkeen ha adiga ayay aad bay magacaas umahadsan yihiin waa waanan uga mahad celinayaa waayahay waayahay canab haddaynu hore ugu sii soconno een, eh, waxaynu ka soo hadalnay dabcan ah, een, eh, jiraynu ka hadalnay kii kale maxaan ku idhahdaa dhigiibuu ugu sitaa een, eh, hees kaloo iyadana waxaa jirta sabanada ka hadlaysa ama waktiyada marka waa waayaha isbedbedelayuunba mise waa sabano kale taasina may wallaahi heeskaana waxay sameeyey alfa abwaan reer bristol ah En, isagaa un bay la jeclaaday waan gartay ha marka iyaduna sabanaday ka hadlaysa iyo waayaha ha ha naa waxay leedahay sabanada ragga kacay saamigan adiga u sitee waa na- gabadh amaanaysa uun ma garanaysaaye dee dumarkii raggi ilaahay iskugu talagal isku isku marmaray dee rag iyo dumar unba ilaahay saas ugu marmaray dee lama kala maarmee waxa weeyaan waa- lama kala maarmayo ha mid walba keegay amaananaysaa bo ha waa waa waa waa waa waa shee waa heestii odhanaysay isna ima daryeelo anna kama dambeeyo waa laygu dawgalay ha waa lagu dawgalay waa la isugu dawgalay Ya.
markaa ha waayahay heestaasi sabanadana iyadana way dhegeysan doonaa dhegeysa aboon
Siradayo,
waayo haddaan nologu si socdo een canabeen waxa weeyaan dee noloshaa markaynu ka hadlayno qoyska iyo waayahaasi kala duwan een iyadana hees waxaa jirta erayadeeda ay ka mid yihiin haddaad kala tuurtay jacaylkii koraayay oo aad kaba mooday ka leexo dhankeeda macnaha een macnaha waa qof tashaday miya oo waayaha ka wareegay heestaasi maxay ahayd ha waxa weeyaan un sas waa magar magaranaysaa anu waan kuu wanaagsanahay oo de waan ku dooniyey haddaad jirin camilada ka tag oo ka weeco dee an ana waxbama noqon maayo weeyaan haye waa noolaanun waa iska heesa iska jacaylun wax alli waxay ku saabsanayd oo loogu talagalay qisad true story maaha
waan gartay marka waayaha noloshun baa loogu talagalay in laga hadlo waayaha noloshoon ha ha Oo, marka qiso qiso dhaba oo taariikhdeeda oo dhacday may ahayn may ahayn waan gartay guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan taniyotiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwac iyo barnaamijkii cawayska washington markana dhinacii heesaha aannu mar kale ku laabanno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee bee naxariistii jannaha ka waraabiye muuse ismaaciil qalinle iyo heestii dardaaran
sida dayaxanuuray habendhadan hilaaci waqalkii daruurtay ubaxoo dilaacay dawadii naftayday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habendhadan hilaaci waqalkii daruurtay darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye adaganay hoydaadoy maahun gowdooda caali
muuse ismaaciil qalinle rabbi naxariista jinah ka warabiyo heesaasi gabagabad waxay u ahayd idaacaddeenii fiidnimo jacfar kuka iyo anigoo jamaal axmed ismaan idan la socodsiinayay bashiir abikar dhinaca soo saarista iskudubiridka inoo qaabilsanaa dhammaanta isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
ayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan geel waa ku daraara adigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalan doonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalan doonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu